بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaa durustan iyo muxaadaraadkan idiin soo gudbinaya oo aad kala socotaan golaha dacwada www qardaawi com
الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الأحبة في الله عالمك إلهي السنة سوحة كاملة وقري مرنا ولا أنا استدلين إن عالمك صراع عيسى هي لولتنك iyo isriixriixiddu inay tahay shay jiraya ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dhulka ayaa adduunyada uu ka gabagabaynayo xaqa dad matalaya iyo baatilka iyo kufriga dad matalaya inay kownkan isku haystaan oy ku dagaalamaan oy isku hor yimaadaan waa sunno ilaahay oo soo jirtay jirina doontaa ilaa qiyaamadu ka imaanayso wax dhammaanayana ma aha wax la dhammayn karoo la afjari karana ma aha nabigeenana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi fi lxadiidi almutawaatir wuxuu noogu tilmaamay laga waayi maayo ummadda dhexdeeda koox muslimad ah oo u taagan ilaahay diinkiisa oo u dagaalamaysa oo u nusraynaysa oo alla u hiilinayo ilaa qiyaamadu ka timaado tabartoodu intay dooniba ha ahaato duruuftooda intay dooniba ha ahaatee si an noocaasa ummadda muxamed laga waayi maayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh mar walba waad jiraysaa dhulka meelay ka jirtaba siraaca iyo looltankaas jiraaye waxaa laga maarmaana marka ruuxuu u isweydiiyo saddex midkee tahay ma ahlulbaatilka iyo kufriga baad la jirtaa ma waxaad la jirtaa ahlulxaqa iyo iimaankaad la jirtaa ma nin mutafarijaa tahay oo banaanka iska taaganoo ninna aan la jirin baa tahay saddexdaada saddexdooda mid baa laynoo ogol yahay labada laynooma ogola mutafarij anigu ninna lama jiro xaqna lama jiro baatil lama jiro haya khudlaankaas socon maayo inaad baatilka garabtiisood garab istaagtana maya hal qodob baa lagu ogolyay kun maca ahli alxaqi waaltawxiid fii kulli lmuncaqifaat xaalad kastay muslimiintu marayaan muslimiinta qadaayaadkooda la jir ahludiinka iyo ahluliimaanka qabriyadooda la jir mujrimiinta iyo dadka xunxun iyo gaaladu mashaariicda ay wataanna ha ka qayb qaadanin allah tabaaraka wa tacaala mabda'a isagaa aada buu uga hadlay qur-aanka kariimka nabiyullaahi muusa calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam wuxuu rabbigii weydiisanayaa wuxuu leeyahay rabbi ow waxa aada isiisay oo awood ah oo nicmo ah ma noqonayo mid ku garab istaaga mujrimiinta ilaahay xoro uu ku siiyey iyo xoog uu ku siiyey iyo caqli uu ku siiyey iyo cilmi uu ku siiyey inaad mujrim ku garab istaagto ilaahay iyo diinta iyo xaqana kula dagaalanto maya nabigeennana sal lla alay wasalam waa laga reebo waxaa lagu yidhi walaa takuunanna dahiiran lilkaafiriina gaalada mid u hiiliya ha noqonin mid garab ah gaalada u ah ha noqonin baa nabiga yihi sal lla alay wasalam isagaa loo jeedaa hadalka loo loo dhigayaa ummadduusuuna hadalku u dhacayaa laaka nebigu sal alay wasalam marnama noqonayo mid gaalo u kaalmeeyo ruuxa muslimkaa waxaan suuroobi karaynin oo marnaba aan dhacaynin inuu ku qanco barnaamij iyo mashruuc gaala wadato dhul islaam ay ka leedahay mujtamac muslima ay ka leedahay ayaa dan iyo maslaxa ugu jirtaa muslimiinta inuu ku qancaayo sax maa leanna ilaahay baa gooyey mas'alada allaha tabaaraka wa tacaala iyagana xog ku haya quluubtoodana og waxay ahaayeena og waxay yihiinna inuga xogogaalsan baa masalada jaray oon ijtihaad uga tegin rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala raalli idinka noqon maayaan ilaa aad diintooda raacdaan wuxuu rabbi yidhi tabaaraka watacaala waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan sa- say u gaaloobeen oo kale wuxuu rabbi leeyahay tabaaraka watacaala ka duuli maayaan dayna maayaan inay idinla dagaalamayaan ilaa ay diinta idinka saaraan wuxuu rabbi idin leeyahay tabaaraka watacaala kuwa sokeeya oo idin xigo mu'miniinta idinka xiga oo gaalo aha samaysanina bifaanaca xigto hoose oo sirtaada og oo la tashato oo muslimiinta kaaga sokeeya oo isku qadi- qadiyad lihiin ha samaysanina maxaa yeelay laa ya'luunakum khabaala marnaba ka gaabin maayaan fasaad inay idinku sameeyaan wadduu macanidtum waxa idin dhibayay jecel yihiin dhibkiinay jecel yihiin qad badat albaqdaau min afwaahihim nacaybtay idiin qabaane afkoodiiyo carabkoodu ka muuqday wamaa tukfii suduuruhum akbar laaftoodu waxay qarinaysaana ka weyn waxa carabka ka soo baxay carabka inta ka soo baxday iyo inta ay gacmaha iyo ficilka ka sameeyeen qalbiga waxaa ku jireen nacayba marka loo fiiriyo xoma ah wamaa tukfii suduuruhum akbar qad bayanna lakum alaayaati in kuntum tacqiluun aayadihii waan idiin caddaynay oo waan idiin kala dhigdhignay haddaad wax fahmaysaan buu rabbi tabaaraka watacala haddaad wax garanaysaan inaad wax garataan ujeedaan markaasa rabbi wuxuu tabaaraka watacala ha antum haaulaai war kuwanow ha antum ulaa kuwanow tuxibuunahum walaa yuxibuunakum waad jeceshihiin ayagii baad isku dabaysaan waad wadataan waad jeceshihiin iyaguna idinma jeclaa wa tu'minuuna bilkitaabi kullih kutubtii ilaahay soo dejiyeyna kulli waad rumaysantihiin qur-aanka tawreed injiil kulli waad rumaysantihiin waxaa laga wadaa iyaguna kitaabkiina ma rumaysnaa waidaa laquukum qaaluu aamanaa markay idinla kulmaan oo kulantaanna waxay idin leeyihiin waan rumaynay munaafiqiina waan rumaynay bimacnaa waxa weeyaan mashruuca iyo waxay wadaan inay dantiina tahay bay ka dhigayaan inaad isku barnaamij tihiin bay ka dhigayaan inaad isku hawl tihiin bay ka dhigayaan inaad isku diin tihiin bay ka dhigayaan masaalixdiin iyo danihiinna inay ka shaqaynayaan bay arrinta u dhigayaan saas way macna allah tabaaraka wa tacala waa inoo cadeeyey waa la sii waday rabbi wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala in tusibkum xasanatun tasuuhum wanaag hadduu idin asiibo ood midnimo heshaan ood nabad heshaan ood barwaaqo heshaan ood diin heshaan ood dawlad heshaan way dhibi way dhisanayaan wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha mid xun hadday idin asiibto jab iyo burbur iyo qaysan iyo abaaro iyo gaajo iyo idinkoo lay muxuu ahaye laydin qabsado hadday tii xumayd idin asiibtana ayagu waa ku farxayaan allah baa yidhi tabaaraka watacaala ninkii rumaysan iyo ninkaan rumaysanin rumaysanaynin hawl adiga ku taallo wey laakiin waa bayaanaad rabbi tabaaraka watacaala u bixiyey isagaana inaga yaqaano alaa yaclamu man khalaqa wahuwa allatiifu alkhabiir isagaa abuurtay isagaana inaga yaqaano halkaa markuu rabbi dhigay tabaaraka watacaala oo intaas oo aayaad iyo qaybkood kaga hadla oo laynoo caddeeyey wax dal muslima inaysan ka shaqaynaynin wadaynina haddaan ku qanacnoon rumaysanno inay daraheenna ka shaqaynayaan hadalkii rabbi tabaaraka watacaala iyo bayaanaadkii qur-aanku bixinaya waa garab marnay wabittaali waa khaldannay wabittaali waa layna siray wabittaali natiijada ayada oo aada u khadhaad baan midhaheeda goosan doonaa ayadoo aada u khadhaad ha mukhaadacaadka iyo beenta iyo waxa laysu sheegayo haddaan ku kastoonno nusuusta cadcad ee qur-aankana aynu ka tagno ka tilaabsanno midhaheeda khanaad inagaan goosan doonna cid kala goosan mayso amidaaya marka inaan walaleen waxtaano allah tabaaraka watacaala wuxuu ina leeyahay ha u iilanina kuwa dulmiga sameeyey oo haddaad u iilataan naar baa idin qaban doonta allah tabaaraka watacaala aada buu u adkeeyey xataa wax kale iska dhaafay mashruuca gaala wadato inaad qayb ka noqoto oo si qayb qaadato iska badbaayey xataa inaad safkooda dhex gasho ood jamaacadooda tirada badiso ood meesha ka muuqatoba halis ah diintaadiiyo aakhiradaadiiyo adduunkaagaba halis ku ah waxaana sugan oo fii saxiixi albukhaari ku sugan nin la yidhaahdo maxamed ibnu cabdiraxmaan yatiimu curwa caan ku ah oo wuxuu yidhi xilligii reer shaab iyo reer xijaaz ay dagaalamayeen waa laba kooxood oo muslimiin ah ayaa reer madiina waxaa la saaray inay ciidan soo saaraan reer shaab la dagaalamo ciidan soo bixiyaa la yidhi haddaan maxamed ibnu cabdiraxmaan ahay wuxuu yidhi ciidankii baa laygu qoray ciidankii baxhayay oo madiine ka baxayay baa laygu qoray anuu bixi rabaa baa waxaa ila kulmay buu yidhi ninkii la dhihi jira cikrima mawla bni cabbaas waa taabici markaasuu wuxuu iga reebay buu yihi bixitaankii ciidanka aan raacina si adag buu iga reebay buu ilaa wa ilaaba ka har buu yihi ciidanka aan raaci kadibna wuxuu iiga sheegay buu yihi cabdullaahi bni cabbaas oo iiga wariyey oo iiga sheegay inuu cabdullaahi yidhi waktigii nebiga sal alay wasalam waxaa jiray dad muslimiin ah oo gaalada la socday oo jamaacadooda badinayey oo tiradooda badinahayey markaasaa waxaa dhacaysa iyagoo gaaladii ku dhex jira oo safkoodii ku jira ayaa waxaa imaanaya leeb la soo galay markaasuu midkood dilayaa ama seef iyo labar kalaa gaadhaya markaasuu u dhimanayaa kii iyada ahayd eedda ma waxaa leh ka wax soo galaya muslimkee gaalada la dagaalamayey mise rabbi wuxuu eedeeyey kii gaalka ku dhex jiray safkiisa ku jiray wuxuu soo dejiyey buu rabbi yihi tabaaraka watacala cabdullahi bn cabbaas aayadda qur-aanka ina aladiina tawafaahum lmalaa'ika kuwa ay malaa'igtu nafta ka qaadayso daalimii anfusihim iyagoo naftooda dulmiyey oo khalad ku jira khaladkigana muxuu ah saf gaalay ku jireen ciidankii gaaladay dhex joogeen wuxuu leeyahay ibnu xajar cali raxmatullah iyo shuraaxda xadiidka macnaheedu ma aha inay waafaqsanaayeenoo fikirka ah nebiga iyo saxaabadiisa ha lala dagaalamo lamayna wadanin laakiin ciidankay iskala socdeen ma naftooday ku badbaadsanayeen miyay isu bakeen ma dana kalaa jiray ciidankay la socdeen si oola badinayeen allah tabaaraka watacala wuxuu yihi kuwii nafta ka qaaday malaa'igtu ayaga oo aalimiin ah aalimii anfusihim ayagoo naftooda dulmiyey malaa'igtu waxay ku dhahaysaa fima kuntum maxaad ku dhex jirteen maxaad ku dhex jirteen maxaad hayseen markaasaa waxay dhahayaan kunaa mustadcafiina fi waxaan ahay dad fadhiisano tabar maana haynin awood la-aan baa meeshaa la dhigtay waana la soo kaxaystay ciidanka waa laga dhexgeliyey kunaa mustadcafiina fiiha markaasaa rabbi wuxuu ku leeyahay tabaaraka wa malaa'igtu waxay leedahay alam takun ardu llahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha soo dhulka ilaahay ma ballaadnaynoo intaad ciidan gaalo dhex gelayso oo tiradooda badinayso dhulku waa ballaadnaaye maxaad uga carari weyda u hijroo weyday fa ulaa'ika ma'waahum jahannama cudurdaarkoodii waxba lagama soo qaadin rabbi wuxuu yidhi hoygoodu waa jahannam meel loo noqdana jahannama u xumaatay xaalkaasi waa kuwii ciidamada iska dhex socday qasadka dagaalkana aan la wadanin xukunkaasuu rabbi saaray oo tiradooda badinayay waa nafcad waa nafcad qisadaasuna fii saxiix albukhaari bay ku suganta waxaad u malaynaysaa marka midka barnaamijkaba wax ka wata hawshaba wax ka fushanaya asaguba oday ka ah wada maxaa u malaynaysaa marka xaajada xaajo saalan maaha ninkii doonaya inuu ku fududaado hawl adiga kuu taallo waay laakiin bayaanka iyo caddaynta in wax lagu caddeeyo oo lagu yidhahdo war meesha ha ku halaagsani waa waajib saaran culimada iyo dadkii wax garanaya amaa inaad qaadatiyo inaadan qaadanin hawl adiga kuu taallo waay hawl adiga kuu taallo dadka qaarkood baa laga yaabaa inay ku marmarsoodaan oo yidhaahdaan waa kaashiyo mashruucani waa mashruuc gaala la kaashanaya calabulislaami oo dhan buu ka socdaa duulaanka ay gaaladu waddamada muslimiinta ku duuleen oo dhulkoodii galeen baa waxaa lagu leeyahay waa isticaano oo gaalada waanu kaalmaysanaynaa mashruuca kaalmaysiga gaalada in la kaalmaysana waa bannaan yahay halkaa hadday masaladu martana waa mas'alo qaabkaa loo dhigay aan ahayn lianna nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan fii saxiixi muslim wagayrihi ku sugan caaisha radi allahu tacala canha wa ardaha waxay tiri markuu nebigu sal alay waslam beder u baxay dagaalkii beder meel la yidhaahdo xarasulwabara isagoo maraya ayaa nin baa ka daba yimid nin socdaad soo gaaray nebiga sal alay slam ninku waa nin caan ku ah geesinimo iyo gurmad waa ragga gurmadka lagu tashado geesiga oo aada u dhiirada saxaabadii markay arkeen ninkii waa ku farxeen maanta hebel baa inaga daba yimid ilan tiradoodu waa yarta maalinkaa maalay rag uga baahan yihiin ma jirto saddex boqol iyo dhowr iyo toban oo kullin ku dhowaad la dagaalami rabaayay maalinkaa maalinay dad uga baahan badan yihiin ma jirto way farxeen ninkii siduu usoo ficday nebigu u yimi sal alay slam markaasu wuxuu yidhi maxamedow waxaan rabaa inaan ku raaco waxa aada helaysana inaan wax ka helo dagaalkana kula galo nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam allah iyo rasuulkiisa ma rumaysan tahay maya buuri wuxuu yidhi haddaadan ilaah iyo rasuulkiisa rumaysnayn kac iska noqo buuhi anigu gaal kaalmaysan maaye waa la socdayska fartii caaisha waxay leedahay meel la yidhahda shajara markaan haddana marayno buu ninkii haddana nebiga ka daba yimid sidii oo kale u ku yidhi maxamedow aan ku raaco dagaalkana aan kula galo waxaad helaysana aan wax ka helo nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam hadalkii oo kale ku celi allah iyo rasuulkiisa ma rumaysan tahay maya buu yidhi noqo buu yidhi anigu gaal ma kaalmaystee mana ku kaalmaysanaya mar saddexaad meel bayda la yidhaahdo ayagoo maraya buu ka daba yimi nabiga sal alay wasalam sidii oo kaleu isu soo bandhigo wuxuu yihi maxamedow aan dagaalka kula galo waxaan heshana aan wax ka helo ifasax wuxuu nabigu ku yidhi sal alay wasalam allah iyo rasuulkiisa ma rumaysan tahay haa buu yidhi kac dhaqaashi buu dagaalka wax ka galbu nabi sal alay soco nacam waa rumaysanahay kackacaani su-aasha waxay tahay maalinkaa maalin uu uga baahi badan yahay nebi maxamed ma jiro rag uga baahi badan yahay dagaalkii bedel buu kusii socdaayoo geli rabaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisu maalinkaasi maalin ay dad uga baahi badan yihiin ma jiro cidda lala dagaalamayana waa gaalo nebiguna waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu gaal kaalmaysto gaal u kaalmaysto iyadoo baahidu jirto oo xaajadu jirto uu haddana nebigu diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh ka waran hadday arrintu tahay gaal kaalmaysigiisa oo muslim loo kaalmayso taasi waxay ahayd suuradu gaal kaalmayso gaal ma u kaalmayso laakiin suuradu ka waran hadday tahay gaal kaalmayso muslim dagaalkii u kaalmayso xaalku see noqonaya xaalku waa ka adag yahay waana ka daraya fii kulli alixtimaalaat iyo wujuuhdoo dhan isku soo ururaya ruuxa muslimka ah qadiyadiisu waa qadiyada muslimiinta caalamka ah ruuxa muslimka ah dadka ahlu iimaanka iyo ahlu diinka baa ku qadiyad ah tabartiisu intay noqotaba xoolihiisa qalinkiisa muxuu ahaayey afkiisa wax walba uu heli karayo qadiyadiisu waa qadiyada muslimiinta qadiyada gaalada ma aha barnaamijka gaalada ma aha mashruuca gaalada ma aha kaasina muslim waxba ku kordhin maayo taa macnaheedu ma aha inaan khaladaad ay muslimiintu galayaan inaan tabannimo oon sunka u ridanno oon difaacno macnaheedu ma aha khalad muslim galayo fii kulli mayaadiin beri baan ka nahay ummaddana waa ka baraarujinaynaa in laga baraarugana waa laga maarmaan laakiin taa macnaheedu ma aha muslimka ka hiiliyo gaalka u hiili mu'minka ka hiiliyo munaafiqa u hiili mashaariicda gaaladu ay wadato qayb ka noqo macnuhu saas ma aha fahamka in si saxsan loo fahmana waa loo baahanya walaalayaal biidn illahi tabaaraka watacaala maqaalkani waa sii socontanaa khudbada soo socotana biidnillah haddii alla na gaadsiiyo wax ka mid aan kaga hadli doonaa fasalli wasallim calaa khaatami alanbiyaai walmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin warda allahuma can saxaabati waataabiciina wataabicihim waman tabicahum biixsaan ila yowm iddiin allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك